assalaamu calaykum dhammaanta waa idin salaamayaa halkani waa golaha shacabka soomaaliyeed ee nineteen sixty caawa golaha waxaa marti inoogu ah garyaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo marar badan aynu ku kulannay madasha nineteen sixty marka hore waxaan leeyahay soo dhawow qareenka waxaan leeyahay soo dhawow may maqlaysaa cabdiwaaxid ha ha hay maxamud waa waa soo dhow walaalo waa kuna salaamay
waa mahadsantaha cabdiwaaxid soo dhawow soo dhow baan kuleeyahay waxa mawduuceenu maanta yahay mawduuc maqaal dheer oo garyaqaan cabdiwaaxid uu ku qoray baraha internetka maqaalkaas oo ciwaankiisu yahay doolarka lacagta doolarka weeye macnihiisuna waxa weeye lacag baa wax bedesha ama dollar the game changer cabdiwaaxid ma ma iska dul taagi kartaa nuucda ama tesiska maqaalkan ulisheedku xambaarsan yahay marka hore
dhammaan golaha waa salaamay khiyaarta ku jidha iyo moderatorkeena oo ah maxamuud iyo walaal dhagood intaas ka bacdi maqaalku dadaala game changer mawduuca dee isaga ka dhex muuqataa oo ah haddaad guda geshid mawduuca oo ka hadlayo soomaaliya waxa ka dhacaya iyo siyaasadeeda sida ay hadda ugu saamaynta ugu weyn waxaa yeelanaya daalarka oo xataa shilin soomaali ma oran kaas oo haddii doorashadii two thousand twelvekiina ahaa factorka ugu weyna oo wax bedelay haddana aan filayno in taas dadku hadal hayo inay tahay doolarka marka waay doolarka waa su-aal kale laakiin doolarkeeduda culayska inuu ka qaatay faktaradii kale oo muhiimka ah waa mahadsan tahay waad bayaamisay waxa weeye ujeedada qoraalka waan arkay waana waana maaragtay wuu ku cadyahay waa sax weeye waana ku mahadsan tahay inaad xasuusisay inaad magacayga u sheego akhyaarta golaha waa abwaan maxamuud qofka idiin baadiinaya barnaamijka cabdiwaaxid waxa weeye waxaad ku bilowday aada ugu dheeraatay dhibaatooyinka ka jira wadamada muslimiinta hadday noqoto dhinaca dawladaha rejiimiska ah caburinta ay ku hayaan shacabka xidhiidhka ay la leeyihiin westiga iyo daalarku saamaynta ku leeyahay bal halkaa ma noo faahfaahin kartaa xogaa
ha waxa weeye qarnigan ama ilaa laga soo bilaabo nineteen hundredkii oo dagaalkii labaad mark dagaalkii labaad markuu dhacay wixii ka dambeeyey waxaa trajectoryga ama socodka tilmaanta socodku waxay ahayd waxa aada u koraaya dalalkan westiga oo ama markii dambena hadii gunaysi isu bedelo inay dalalka isqabsadaan markii forty forty fivekii la gaarayna ay dhaheen war waxaan lama shiftin garayn karo in qof aadamiyo qof kaloo aadamiya gumaysto laakiin dariiq aan ka lahayna si kalaynu u dhamaysanayna iyaga aan isu daynin marka boqolkii sanoo soo socotay dalalka islaamku identity dawladnimadooda dadka ku fadhida wax dadka ku fadhiya ma lahayn laakiin waxa structure banaanka ka yimid western shaar shaar western huwan laakiin wuxuu ahaan garboosha oo hoosta ka maran oo waana midda keentay in wixii dumaan oo markii muddo boqol sano ah hankii laga qabay dawladnimada la waayey maxaa yeele dawladnimadu inay nolol abuurto inay deganaan keento inay socod keento inay science horumariso inay social discourse uu dadku wada hadli kara keento kii markii la waayana waa lagu wereeray waakan dagaalada iyo hilyaha dhacaya iyo shacbi isqarxinaya iyo shacbi isdilaya waakan isu bedeshay marka waxaan isku xiray marka dawladnimada dawladda ay haystaan is it real governance ma tahay horta dawlad yani essensiga dawlad waa la yaqaana hadda maraykanku waa real dawlad waaye wuxuuna ka dhashay nidaamkoodu ka dhashay iyo rabshadaha socday say iskugu xiran yihiin iyo dadku maxay rabaan dadku waxay rabaan waxa waye dawlad ay leeyihiin bay rabaan marka caalamka islaamka o dhan marka taasaa taala waxa waye identical crisis waxa la yidhaahaa taala waana midda hadda turkiga ugu dambeysay oo isaga ruxiis ka kacay huwi ah dadkiina ay leeyihiin establishmentigiina ay leeyihiin sida aan wuxuu rabnaayo erdogan iyo siyaasadiisa asxaabtiisa oo doorashada aan ku fadhido iyo dadka eliidka ah ee oranaya yani we were western yani waxaa yimaadaa inxiraaf inuu nagu dhacay marka برنكا دولة نوالا governance سيبو وفكتر وينو اسلام كايستوان
وما كنت عبد الوحيد آه، soomaaliya waxaweye waxaad ku soo xidhay dhibaatada ka jirta ama regiimka ama xukuumadaha aan metelin dadkaas dadka muslimiinta ama dhibaatada ay ku qabaan waxaad ku soo xidhay soomaaliya oo iyada dhibaato gaar ah ay haysato shan iyo labaatan sano ka badan oo civil war ah imaanshihii xasan sheekh maxamuud madaxweyne loo doortay iyadoo waddanku saa u lixibsan yahay haddana waxaad sii sheegtay iyagoo ka dab qaadanaya corruptionka bahaaye muslim wal ka jira in ay macnaha ay tahay laba jibaar ama laba geeriyood ay ku tahay ummadda soomaaliyeed bal hadda arrintaana aan halkaa ka sii wada
maxamuud horta soomaaliya faktarada horta socialkaa oo dhan dalalka islaamka la wadaagtaa mid yani way dhici kadhaa in laga dhaqaalo badan yahay laakiin tanaaqudka iyo tabashada iyo grievanceska dowladaha loo qabaahu dowladaha islaamka ka dhex jira dadkooda soomaaliya dabcan way la qabtaa waa dhici kadhaa in laga dhaqaalo badan yahay meelaha qaarkood tabashooyinkaas dhaqaalo lagu rusheeyo laakiin soomaaliya xasan sheikh markii la doortay runtii anigu qof ahaan si kalaan u arkaayo dadkii ugu dambeeyey oo runtii ka raja baxayna waan ahaa oo qoraalka hadda ka horna waa ka hadalay xasan waxaa loo arkaayay nin very progressive ah oo waa mida horta hambal qoraalkan waa ku yidhi kusoo koray nolol adag kusoo koray sida dhammaantan aan ugu soo korro hadda isagu uusan naga duwanayn haddana koray waktigii dalka ugu fiicnaa oo nineteen seventy-gii baa hanaqaadkiisu dabcan ahaa jaamacaadkii dalka ka baxay waxbarasho aaday oo banaanka access u yeeshay luuqadda ingiriiska aada ugu fadhiya oo luuqadda ingiriiska waxaan ugu xusay qoraalka waxay tahay ayadaa maanta xadaaradda dunida wado oo qoraalka governancega iyo socialka maanta adduunka ku shaqeeya dalaas yani saddexdii boqol oo sano u dambeysa ama shantii boqol oo u dambeysa ayaday ahay qoraallo badan baa marka ku jira oo qofka ilbaxnimo iyo hanaan dowladnimeed uu ka dhex arki karo waxaa loo arkaya marka inuu nin yahay wax badan akriyey waxaa loo arkaya nin waktigii uu noogu wanaagsanaayo soomaaliya ugu fiicnayd nin koray waxaa loo arkaya inuu ka duwanaa labadii kale oo madaxweynayaasha ka horreysay oo midna hadda backgroundkiisa uu ahaa military iyo yacni background kale oo yacni dowlad tasjiin dheer yacni la dagaalka kusoo daal badan ka muuqda cabdullaahi yusufu inkiisii tooyay baa loo arkayay oo mustaqbal dheer aan laga dhex arki karin iyo sheekh shariifa asagoo si kale ku yimi oo ahaa nin wadaaday iyo institution iyo halkaas kasoo dhexbaxay oo loo kala ahaayo dee dadnimadiisa ku yimid xasan marka intaasoo dhan hankaas baa keenay marka inaan ka niyad jabno hadda maxaa marka muxuu muxuu muxuu khaladka yani xage ciwajka wuxuu ka galay wamida horta corruptionkii buu dhiirigeliyey oo institutionkiisa asagoo ama ha wado oo madaxa u alanisa waane laakiin waxaa muuqata dardargerinta corruptionka iyo nidaamkan lacag adeegsiga iyo institutionka oo layidhaahaan sharci dabraayo ma jirto iyo baarlamaankii xurmada laga qaaday baarlamaankii madaxa laysu geliyo waxaasoo dhan waxay keentay xaabuq inuu galo dabcan nuxur ahaana asaga marka dambe la degeysaa waxaasoo dhan marka yacni de waa waa culays horleh oo nagu soo kordhay buu noqota taas
waxaan doonayaa inaad su-aasha kala kuweydiinaya waxay tahay ururka dam shadiid oo soomaalidu isla dhex marto oo inuu jiritaankiisa iyo jirin la-aantiisa mura badani ka taagan yahay laakiin anigu aan u yar fahmay dadka ku wareegsan ama madaxweynaha soomaaliya la shaqeeya marka la yidhaahdo hadalkaagii hore oo aan macnaha aan xigto waxaad leedahay waa uga daray baan u fahmay raadad muuqdaa ma jiraan ama organisation ama urur isku xidhan oo dal shadiid la yidhaahdo oo xasan la shaqeeyo raad intee leegta buu ku yeelan doonaa dowladnimo gaarka ama mustaqbalka soomaaliya inay dib uga soo kabato dagaalada sokeeya
horta horta ururku aniga urur inuu jiro horta dembi ma ahan oo madaxweynuhu waa ka tirsanaan karaa group waa ka tirsanaan karaa xisbi badanaana asxaabtaas waxaa saameeyo oo waxa isku hay guluga isku hayaa waxa waaye waa mabaadi'da ay wada qabaan ama socialka sida wada arkayaan liberal conservative religious involvement in dowladda ay diintu involved ku tahay inaysa ku ahayn secular sida qofku u qabo dhaqaalaha siday u kala arkayaan marka horta asasach dembi ma aha laakiin waxaa dembi ah oo runtii dowladnimada lagala carara wax shaarow la yidhaaho in dadku garan waayo backgroundka madaxweynaha yani his background madaxweynaha afkaartan uu qabayaa la shaqaynaya dadku xaq bay u leeyihiin maxaa yeele madaxweynuhu talow qaataa dad buu tala ka dhegeysta ama xisbi ha ahaato ama individual ha ahaato horta taasaa keentay danjidid marka hadalhaynteeda asagayna ma dhimay garayn oo ma oranin waa jiraan waxaan mise ma jira markuu ku barto wuxuu dhahaa anugu xisbi aan ku jiraahu ma jirto laakiin waxaa cad structure madaxweynuhu ka soo baxay ama tuu ha ahaadeen ama laba qof ha ahaateen ama shan qof ha ahaateen ama lix qof ha ahaato oo saameyn weyn ku leh inay jiraan waa jira individual isla magacaabana waa jiraan soomaalida ay aada u magacaawdo yani sida u dhaqmaayana waad moodaa nin in yani afkaartii progressive tendencyga ahayd oo cultural westranka mentalitygiisa lahayd inuu aada uga fogyaado ha masala asagu ha dhaho laakiin nidaamkan hadda guulaystay oo westranka oo bini aadamka transparencyga iyo corruptionka in lala diriro iyo equalityga iyo waxa weeye rule of law iyo in waxaas westernku ha iska sheegteen laakiin haddana waa phenomena bini aadamka u fiican waayo marka tiilaa laga waayo wixii oo dhan waxay noqotay shadow governance dowlad aan qofna accountable u ahayn yani prime minister hadda kor wataan prime minister sida ayaa laakiin waxaa dhici karta waxyaabaha ay ku dhacayeen oo ku fashilmayeen ay dowlad dowlad kale ka dhex dhisan marka dam jadiid waayahaas sunroof no laakiin yani annaga xaqa waxaan u leenahay inaan yani iliiska haddaana inaan soo bandhigna yani xanta taala waxaana laga rabaa iyo structurekasa marka inay dhahaan waxaas ma jiraan iyo waa jiraan laakiin dam jadiid waxaad moodaa saameyn badan inay ku leeyihiin dadka la leeyahay individualisna waa la sheegaa oo hadda aanan doonayn halkaa inaan ka magacaabo
waad mahadsan tahay waxaad kusoo qaadatay maqaalka waxyaala ay ka mid yihiin matalan corruptionka ama waxa loo yaqaano musuq maasuq bahasan inuu jiro taas xataa beesha caalamka ayaa marar badan ku aadisa dawladda soomaaliya inay tahay highly corrupted ama musuq maasuq bahay curyaamiyey weliba waxaa la yidhahdaa corruption global index waxa weeye marar badan baa soomaaliya derishada macnaha ay meel aada u hooseysa wadanka ugu dambeeya habaana noqon ama number two noqotay taas muran badani kama taagna laakiin markay noqoto waxqabashada dawladda xasan sheekh maxamuud waxay aaminsan tahay dhinaca diblomaciga inay maxaa la xiriirka maaragtay caalamka inay horumar badan gaadhay safaaro badan safaarado aada u badan la keenay dalka waxay kale oo ku faantaa in waxa la yidhahdo kaabayaasha ama infrastructureka waxyaalo badan ay ka qabatay dekedii muqdisho inay furtay inay airportkii kicisay maxaa la yidhahda dhaqaalihii kor u kacay marka arrimahaas miyaan la odhan karin dee meelo lagu ammaani karaa jira dawladda waxaan doonayaa bal inaad samayso waxa la yidhahda barbardhig halkii laga sugayey
waa sax weeye waana su-aal xaqah oo ay ku doodi karaan madaxweynaha iyo dadka hadda uun siyaasadiisa difaaca horta corruptionka marka aan ka hadlayno lama jeedno horta lacag qof iska qaatay oo keliya ma aha corruptionku waxa waaye inaad abuurtid shaqooyinka aad ku bixisid ama wasaraada positionska aad ku bixisid waxa la yidhaha personage oo qofku inuu dareemo waxaan inuusan lahayn laakiin yani adiga aad magacaawda adiga magacaadadiisana ay condition uga dhigayso inuu submissiveness galo oo qofkii qof ku nuul oo siyaasadaadii khalad iyo khalad keena marka fikraddaana ah corruptionku as a such nobody knows yani waxa dalkan lacag qof jeef ku shubtay laakiin waxaa la ogyahay oo hubaal ah appointment siska siyaasiga ah oo la galaaho dalkan merid kuma fadhiyo iyo shaqooyinkan yaa qabanaya taas ama ha ka soo jeedo four point five-ka keeno ciladaysa leh ama ha ka soo jeedo choiceka madaxweynaha oo isagu ruuxiisu ka faa'iidaysanaya four point five-kan ha lagu siiya laakiin inaad dadkii dalkan milatarigeeni civil servantgeeni siyaasiyiinteeni dadkii dalkan yacni wax u qaban lahaa oo awood leh oo waxaan garanaya inaad keentid yani haddaad adigu aada yani nin khayr qaba ada ahayn four two point five-ka yaa uga faa'iidaysan kardhaa inaad adigu seerku u manajeridaysid middan kale ceeb ma ahan dhaqaale xuna inay tidhaahdo oo qofku fiiri qoys dhaqaale xuna waa ku dhici kartaa oo bishaarkaaga waa yaraan karaa mas-uulkaaga waa yaraan karaa ceeb ma ahan dalna sidoo kale dhaqaalihiisu waa yaraan karaa laakiin waxaa ceeb ah qofku markuu beefaamin waayo waxay u haystay inuu ismaanaj garayo waa run ikadugu waa shaqeeyaan xasan sheekh waktigiisii weliba waxaan filayaa hadda inay dhaqaalihii soo galaya shakacday laakiin dhanka kale beerdarada ma ogin beerdarada dhabtaa intay dhacday eeraboorka waa run in la sameeyey dhaqaale ka soo galo laakiin ma ogin beerdarada runtaa intay dhacday waxaa- yani waxay ahayd haddii eeraboorkii iyo dekedihii iyo infrastructurekii dhaqaalaha la sameeyey dhanka kalena n- nidaam wanaagu inuu koray ahayd askarta mishaarka la siinayo inuu koray ahayd waxay ahayd trustku inuu transparentku inuu koray ahayd madaxweynaha waxaa kaloo lagu haystaa socod bilaa micno ah inuu iska galo socodkaas dhaqaalu ku baxaya madaxweynayaashu dardiin bay qaataan structure yani infrastructure weyn baa la socda markay baxayaan oo haddii u sahlaya inuu shaqadii banaanka ku wadi karo waxaas dhaqaalay dhaqaalay rabtaa dhaqaalahaas marka inaad bil kasta iska baxdid oo shan boqol oo kun hal milyan oo dollar ay ku baxda intaas ayada ruuxeedii baa was was was of money ah marka waa run waxba ay qabteen waxay qabteenna waxa weeye taanka ruuxiisu waxaa dhici kadha waxuu sahlaa dhici kadha oo yani hadda eh, qofka hadduu socdo wuxuu distance waa jaraya hadduu raba yani si tartiibaa u socda meeshii labiisa gaari lakin some kind of distance waa jaraya waa qabaan xamid mamara xasan sheikh laakiin waa kasii badan karay waa kasii dheereyn karay yani waa gaari karay meeshaan rabay taasaad moodaa dowladdaanu inay ka gaabinayso iyo transparency-gii la rabay tuhinkan dowladda saaran oo ah corruptionka oo aan international aan dadkii soomaaliyeed geeyay in lagala hadla eh anigu waxaan gala haddaan hadda meeshaas kala joogi lahaa dadka bulshada ra- raykaas ka taalla budgetka dowladda inay ka qayb qaataan shirarkooda in in- inuu jiro mataqaana spreadsheet dadka soomaaliya loo soo bandhigay intaasaana soo gashay halkaasay ku baxda halkaasay ahayd yani maxaa diidaya maxaa diidaya tuunkan ku saaran in in la iska qaado dowladda iska qaado zaatis waxa corruptionka keenaya lacag jeebl qof iskaga shubtay yani runtii doodayda oo keliya ma aha si fiican baan u gartay dhegeystayaal akhyaarta golaha mar labaad waa golaha shacbiga soomaaliyeed waa shacabka soomaaliyeed nineteen sixty ayaad nagala socotaan w w dot golaha nineteen sixty dot com waxaa martiinoo ah ka yaqaan cabdiwaxid cabdulaahi warsame cabdiwaxid waxaan ku arkaa maqaalka inaad soo xigatay ninka la yidhaahdo tarsan ama nuur tarsan oo ahaa gobanarkii hore gobanatorihii eh, gobolka banaadir iyo duqa magaalada sidaan ognahay tartan eh, dowladda wuxuu ku eedeeyey waxyaalo badan kasoo hadashay ay kamid tahay musuqmaasuqa baahiyo ama xagga maamulka ama dhan walba ha noqoto sidee baa loo rumaysan karaa qof tartan oo kale ama dadka kasoo horjeeda sideese loo rumaysan karaa yaniga qof leh maaragtay aqoon-yahan ama eliidka dadka ma garanaysaa eh, doonaya inay wax saxaan sidee labada arrimood laysu waafajin karaya
horta fiili horta haddii eh, la galo eh, yani qofku moogtahay qofka markaas wax haysta moogtahay targetku waa asaga oo qofka wax haya yani xasan sheekh hadda ishugiisu waxa uu yimid madaxweyne noqday in cabdirashiid prime minister buu noqday dowlad bay marka waxa la wada leeyahay bay runtii wadaan dadkan eliidka iyo dadkan mucaaradka waa run mas-uuliyad babliqa ruuxooda waa saaran tahay oo say rabaan inaysan u hadli karin Eh, yani inay feer noqdaan waxa ay sheegayaan oo aan xangaadka la goynin waa waa waa- waa gar loogu leeyahay laakiin culayska ugu badan wuxuu saaran yahay markaas eh, yani ciyaarta ninka ku jira oo la leeyahay khaladaadkaaga halkaas ka muuqday tartana anigu sidaan u haysto eh, yani some kind of honesty waa ka dhaxal karaa waa dhici kadhaa yani wuxuu yidhi muslim oo run sheeg muslim oo run uga qaadaa yani yani qofka islaamka ah karakterka uu leeyahay waxay tahay inuu ka fisho qofka islaamka ah run inuu sheego qofka islaamka ah oo kalena uga qaato aniga runtii waxaan qabaa tartan markuu hadlaayo waa arkay some kind of sincerity baa ku jira some kind of dareen uu ka qabo ee ee yani sida wax u socdaan way ka muuqataa waa dhici kadhaa waktigu xiilkiisa joogay inuu cilado badan iyo dabcan si ruuxiisu yeelan karo laga hadli karo laakiin mawjid mawjadan hadda uu ku jiraaho ee without spokenka mucaaradka oo dhan buunaan runtii markaas erega la qabtay tartan moogiye dad badan baa eh, lagu qori karay tan kale dadka eliidka waa sax weeye inay xasan iyo dowladdiisa feer u noqdaan waa nalaku leeyahay laakiin annaguna waxaan xaq ugu leenahay wixii lasoo jeediyay inay noqoto dib yani dib yani eh, yani soo celin waa inay jirtaa yani dowladda waxaad moodaa nidaam iska ah yani yani ha iska qayliyeen yani ha iska qayliyeen soomaalida waa iska xunba waa iska qaylisaa dareen saas inuu ka muuqdaad moodaa xasan sheekh waa loo haweynaa this is the point this is the point xasan sheekh waa ka duwanaa cabdullaahi yuusuf waa ka duwanaa xasan sheekh waa ka duwanaa ninka la yidhaaho eh, eh, eh, wuxuu hordhac u yahay xasan sheekh annagaa ka baqayna inaan fashilano firi yani waayo aan ugu hanweynaa xasan sheekh annagaa iska dhexarkeena this is what we what we project ourselves xasan sheekh aan iska dhexaragna inaan nahay haddii fashilmo annagaa ka baqaynana yani waxay tilmaan u tahay annaga ruux annagu inaan nacmin cabsidaasaa nagu jira marka waxa hadalka naga keenaya waxay tahay imageka nagii buu xas- xasilba kale are we going to be the same this is maxamed waan filayaa inaad inaad ila ga- yani aan meesha aan garaacayo aad ga- garan kartid si wacan si wacan laakiin waxaan raacsanaya waxa- waxaan waxaan raacsanaya oo aan aan rabaa inaan ku dhex geliyo een, arrintaa welwel kale ood hadda ka hadlayso lafteeda waxaa jira inaad kasoo hadashay een, waxyaalo een, waxa la yidhahdo broken promises ama een, xagga ballanfulinta Een, madaxweynuhu waxyaaluhu ballan qaaday waxaa kamid ah tiri inuu socodka yaraynayo inuu noqonayo on the record waxaan kala hadlay oo wax record daray ha ha ha inuu socodka ha yarayn doono mustaqbalka dawladda su-aashu waa laba qaybood weeye Een, ee ballanka bixidda ama credibility-ga sumcadda xasan ballamaha uu ka baxay seebay wax u yeeli kartaa mus- naftiisa iyo mustaqbalka dowladnimo iyo candidatesigiisa 2016 Ee, qaybta Fiiri.
kale waxa weeye qaybta kale waxa weeye su-aasha ee, dowladda xasan hadda madaxweynaha kenya waxay u muuqataa dowlad hal magaalo ku kooban oo waxyaalihii six pillarski waxaa ka mid ahaa in een, xasan geed dheer iyo geed gaaban u korayo dowladnimada inuu dalka ku baahinayo waxay u muuqataa one city government oo labada su-aalood hadda yar bidhaami jawaabahooda firi horta marka u horeysa imageka dadka madaxda ah oo qofku hadduu madax noqdo horta waxa weeye is a prophecy yani waxa weeye divine waxaa la raadinayaa wax divine ah divinekaas inta badan waxaa yeesha ambiyada oo yani dee divinekaas yani mucsiyiin baa la dhaha maca yani dad yani waxa weeye aan caasiyiin ahayn oo dadkana ilahina isku caasiyin dadka ay la joogaanna inay saas u arkaan horta waxaa la raadinayaa haddii ilisku ka haddii adiga laguu arko qof aan ballan lahayn haddii lagu arko kaaraktarkaagu inuu yahay nin soo xoogsi tagay haddii lagu arko nin wiilka ah oo dowladnimada si- waxaanu ha adkaadeen laakiin wax fikradaba aan ka haysan oo hanti la helay iyo yacni wax weyn oo aada heshay imajkaagu uu galo ujeeddada ugu dambaysaa taas ma ahan fiiri dowladnimadaahu ma aha waxa ugu dambeeya structure in la dhiso dowladnimada waa service in lagu gaaray ahay fiiri madaxweynenimada waxaa xasan sheekh loo jeediyey inuu service orient inuu service keena ahay laakiin ujeeddadu ma ahayn madaxweynaha inuu noqdo keliya marka xasan waxaad moodaa ballamaha uu ka baxayo waa sax waaye wuxuu waa very fluid wuxuu ku dhex jira waa dhici karta laakiin main strategiga koowaad waa inuusa kaa lumin maxaa ka mid a xamar oo kale nabad inaad ka dhigtido aad ballanka cadday yani waa inaad og tahay marka ballantaasi inaysa ahan waxna inaysa iska bedeli karin george bush kama bedeli karo obama kama bedeli karo yani position ka u qaatay wa- waxa waaye waa qiyam qoran waaye inaad xamar jijiso askarta aad leedahay inaad lacag siisid yani waa qiyam qoran waa balan aad gashay waa balajaad gashay marka socodkan unnecessariga ah oo meel walba la tegaayo soomaaliya adduunku ma- kama goona maanta dee yani media iyo social media lagu jira soomaaliya ayadu adduunka asaana soo doontay annagu maana doonan hadda safaaradaha la kufay markaas markaan leenahay yani duniday ku tahay culays in dal dhan twenty six years uu iska ahaado fowdo adduunkay culays ku tahay innaga yani ma ahan waxaan keensanay ma aha maraykanku inuna aqoonsado dadaalaa inagu keennay ma aha laakiin waxa waaye yani we cannot allahaw adduunka fooda saasa dal saasa inuu iska jiro ma ma suurtagal maaha example yar baan kuusoo qaadaya hadda waqooyi galbeed gobollada la yidhaahdo adduunka ayagaa diiday inagu ma diidan soomaali ma diidana soomaali aqoonsi uma diidin somaliland laakiin adduunka asaga siyaasadu go-aansaday darteed ugu diiday marka islaamka madaxdu waxaa lagu raacaya waa taawa yaqiinkiisaa lagu raacaya hadalkiisaa lagu raacaya waxaa lagu raacaya abroodku dhaqaalaha u arkaa lagu raacaya qof waxaa laga dhex arkaa divine ah inuu yahay oo masali kara aspirationka arrimo tan kale oo ah igu celi halkaas doodii labaad waxay ahayd dawladda xagga gaadsiinta dawladnimada ha ha dawladdu westry government
ha maya taas hadee taas hadee faktarra asaga ka bax ka baxsan baa keeni kara oo mar haddii la qaatay nidaamkii federalismka haddii la qaatay horta mar kastaba way jiraysaa marka yacni influence badan inaysa dowladda federaalka ku yeelinayn gobollada waa dhaxaysaa yacni xiriirka hadda sida uu yahay waa wax urdan ah oo hadda premature ah oo hadda legalitygiisa la iskala hadlaya yacni somaliland xiriir banaanka ma geli kadhaa iyo ma geli kadho wax qaanuuniya cabdirgaas xiriir gaarkaa ma geli karaa shariifku ma geli karaa yacni xiriirada hadda tenska oo jiraaho meelo badan xasan sheekh inuu kaga saxsan yaha dhici kadha meelo badanna waxaa dhici kadha ayagu baahidii iyo dhaqaalihii ayagu ka siiyeen federaalka inay kabto inay ka waayaan waa dhici kadha marka xiriirkaasu hadda dheeliyaayo laakiin full flex inuu noqdo oo yani sida dowladii hore ay ama dowladihii hore ay ahaan jireen inay ku noqoto puntland iyo somaliland iyo iyo iyo iyo jubbada hoose ma dhici karto oo hadda aniga xiriir badan kama dhex arko laakiin waxay ahayd xamar isaga waxay ahayd xamar dacdama maamulka keliya oo exclusiveka ah oo dowladda federaalka ah oo hadda ay fadhido yacni inuu sukuraarey ahayd taasaa dowladaha kale oo federaalka member stateskana ay ka filayeen taasaani kii u ahayd hanaqaadka marka dowladda marka hadduu tan ku fashilmay hadda jubbaland waa socotaa madaxweynaha waa isu yimaadaan waa shiraan go-aan bay wada gaaraan qawaaniin waa isku hayayaan oo weli waa yani xiriirkaasi ma toosna aniga marka u malayn maayo culays badan halkaa inuu ka jiro laakiin centerkii ruuxiisiibaa yaa yaa yaa wiilka centerkii isagu hayay baa wiilka
si fiican baan u gartay waxaan ku weydiinayaa su-aal sharciga xaggiisa khusaysa waxa weeye waxaa jira waxa la yidhaahdo kala goynta dal constitutionkii dastuurkii soomaaliya nineteen sixty iyo kuwii wixii ka dambeeyey oo lagu kordhiyeyba wuxuu qabaa ka hadlidda ama soo qaadidda midnimada soomaaliya kala dhantaalideedu inay tahay treason ama khayaano qaran waxaa jira waddanka mexico la yidhahdo gobol ayaa jia park oo raba inuu go'o waxaa jira southern philippine waxaa jirta province raba inay go'do malaysia waxaa jirta gobol ireland oo raba inuu go'o farahay ka badan yihiin xataa indonesia waxaa jira west timor east timor waa ka xorowday taas goonida yahay laakiin west timor xataa weli goox baa jira arrimahaas baan doonaya su-aalna kaa weydiiyo kutaxsaga madaxda soomaaliya isticmaalidda eg somaliland maaha maamul goboleed looma aqoonsan maamul goboleed inay yihiin dowlad federaalna kama mid kama mid lihiin bay leeyihiin sheegashada ay sheeganayaan waddan baanu ka go'nay iyo u guuxidda madaxda soomaaliya sidaad madaxweynaha soomaaliya isticmaalidda ereyga somaliland soomaali iliidka isticmaalaya somaliland ereygaa isticmaalkiisa ama habka dawladdu ay u qaabishay ma kula tahay inay ku jiraan tallaabooyin hagardaamo ku ah sii jiritaanka soomaaliya
horta aniga iska hadlaayo marka hore oo aan filaayo inaan mowqifkayga caddeeyo inay inay muhiim tahay tan dambana waa u gudbi doonaa soma goboladan waqooyi horta hadda ka horna waa nin mushkiladoodu mushkilad muddo soo jiitanaysay ahayd oo ilaa lixdankii yacni taagneyd tabasho taagneyd bay ahayd horta in la xalliyo tabashadaas oo soomaaliya iska warsato la yidhaha war tabashadan ma garbaan mise gar ma ahan waxa hadday taagmaan oo afbixid ay yeelato horta qof ahaan waa qabaa yacni tabasho haddii feer hadda ay qabaan baydhabo oo muddo soo jiitanaysay kismaayo hadday qabto puntland hadday qabto way dheeraatay ilaa lixdankii anugu maaha waxaan abuuraya ilaa lixdankii waa buugtay gashay qoraalkay gashay laakiin markasta waa la soo beresgaraynayo waxaan ka wadaa in dowladda mabal mabala soo qaadi karaa midnimada Soomaaliya in dib looga wada xashoodo ma la soo qaadi karaa waa sax waa sax ma wada anu midnimo marka ma ora midnimo ma ora tabashan tabasho yani waxa waaye qofka hadduu yidhaaha wax qaybsigii cadkii aan meeshan ku lahaa waa oran karaa anu hadda qabiil ahaan waa oran karaa meeshan dalkan federal cadkii aan ku ahay kumaana helin qofka xaq waa u leeyahay maxmed waa oran karaa waxaas marka in la garraba laakiin nidaamkan ah in somaliland laga baxo somaliland xaq uma laha waxa weye caano iyo biyo hadday isku darsamaan hadee dib looma kala saari karo waxaa jira chemical reaction hadduu dhaco aan irreversible ah societyguna way leedahay waa irreversible maraykanku waa irreversible unionkiisi yacni irreversible marka lagu leeyahay ama haddee dadka ilbaxa oo shuruucday dhowraa oo irreversible marka lagu leeyahay dadkii shuruucdaas ay ilaalinayaan wax lagu ballamay baa la ilaalinaya qofka moralkiisa iyo consciencekiisa dhanka kalena awooddaa loo samaysa irreversible in laga dhigo awooddaa loo samaysa innaga marka problemka in haya waxay tahay arrinta puntland somaliland ma aha labadii faktorba ma hayno labadii faktor ahayd irreversible qaanuuniyan in dadka soomaaliyeed arrintan xashinshu keliya ma aha arrintan ma ahna arrin puntland keliya ee jubbaland u taalla ma aha arrintan waa issue soomaali u yahay soomaali oo dhan inay tiraahde is irreversible xasan sheekh marka wuxuu ku khaldamay oo anigu aan qabaa inuu ku khaldamay mas-uuliyadda inuu iska saaray ahay si waxa weyn weeye dal statuskiisii hanaanku u socday intuu one hundred degree ka baxo oo meel kala galo waa wax weyn waaye waxay ahayd marka ummadda soomaaliyeed usoo bandhigay ahay afar wiil oo imaadeen raar intuu dilo oo turki aada yidhaaho oo asaga u shaqeeyo oo aan historygeedii iyo taariikhdiisii dalkan u lahaa iyo siduu u soo dhacayn midna kala soconin inuu yidhaaha marka la fariista goodana waqooyi yacni it was not fair ayaga ruuxoodu inay diidaan dad la degan oo gobolkii qare inay yidhahan nala fariisan maayo yacni loojikada saasa yaa garbixin kara gaaladii marka dadka ajnabiga ahaa war meeshii hadda qawaaniintiinina saasay leedaho ma kala go-in karaan bay ku dheheen inagiina tabar melihin oo xoog melihin oo mataqaana ruuxeeda force waxbaa lagu xaliya bisis marka hadaaqa sida bendlamkan aan dhacdhacayno oo hadda qofku inuu mar somaliland yidhaha mar waqooyi galbeed yidhaha mar inuu yidhaha qabiil ka dhigo mar yidhaha lagama noqon karo waxaa keenaysa jihaan jirin jihadaas marka tariisanka aad hadda keento aad leedahay tariisan soo maaha haddee tariisan waa sharci sharci la dhigtay buu ah haddiiba marka sharcigii unionkaba wax fulinaya usan jirin wax fulinaya oo sharcigii muhiima hal sheekh muhiima ma aanfa sharcigii oo kii hayayuu yidhi anay sharciga ma xilaay dadka shacbiga soomaaliyeedna waa shacbiga aartooyinka yacni mushkiladdu ku dhacday oo shanta doolar iyo labaatanka doolar lagu koram garaynayo oo la leeyahay mataqaanaa saan yala ii sabay yacni yacni marka xaggeen raacaysaa marka xagge xaggee aadaysaa بلدنا واسوق شو شيء سيدحني سوى كابوس لاني سواء لان بعاود ريس هلا تيجي سومالي عينك يا ورطاي أرطا يسوي سوى ورطي أستجي لا يسكت شو شيء سيدحني سوى سومالي إحنا جيبا استيك كلام قوي أيجي الدرباي ولا هذا ما يقول تجي ما يو ولا عن إسلام لقادم ما يو لا أدي لا أركو أجرسي يعني ويجي البيت وده ولا أقول لي لا نو أجرسي وايه misoo geli kadaan ciidan la geeyo la xoojiyo halkaas la xoojiyo la yidhaha ma maya ma suurtagal maaha marka waa saxdo
waxaan doonaya halkaa inaan noqdo kaaga lifaaqo markaad eegto arrimaha dhan ee ku wareegsan duruufaha dalka soomaaliya macna haysta ee twenty sixteen bisha agoosto waxay nagu soo aadan ummaddu aad bay u kacsan tahay wax doorashooyin lagu sheegay laakiina gacan ku ramis ayaa meesha ka muuqda u laabo labada kun iyo labayo tobankii maalinka xasan wadanka yimi wadanku intee hore u guuray adiga ka cabdiwaxid ahaan intuu hore u guuray intuu dib u sikaday oo dib u noqday marka la yidhaahdo halkii laga sugayay maadaama uu xasan ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ama xukuumaddii ugu horreysay oo rasmi ah oo soomaaliya loo sameeyo intuu hore u guuray baad oran kartaa maxaase dib u dhac jira marka la eego soo farayntiga jiritaanka horumarka dowladnimada soomaaliya
horta horta laba laba expectation baa jiray two thousand twelvekii iyo hadda laba laba laba labadii maamul oo kan xasan iyo kii hore laba expectation bay lahayd yacni shariifka culayska ugu weyn oo saaraa wuxuu ahaa shabaab buu ahaa oo very dominant ahaa yani very dominant ahaa marka shariifka yani nidaam darro badan oo iska socotay oo dowladda dhexdeeda ahayd dalku dal dagaal ku jira buu ahaayo madaxtooyada hoosteedii la fadhiyo oo yani culayskaasu dadka soomaaliya isha waa ka qarsanaya khaladaad badan oo jiray xasan waxa weeye culayskii shabaabku hadda waktiga ruuxeedaa wiiqay shabaabkii oo afkaartoodii hadda ma sii socoto waxaad moodaa taamkii inuusan shabaab la jirin xasan marka waxaa laga rabay shabaabkaasoo wiiqmay asagu inuu koray ahay yani labada trajectory inay isdhaafaan bay ahayd see marka u korayeen good governance inuu keeno wixiisu ha yaraayeen laakiin waxay efficiency wasaaraduhu inay shaqeeyaan waxay efficiency askarta in mushaarkooda la siiyo waxay efficiency ciidamadu aggressionka iyagu inay wadaan oo very positive yihin waxay ahayd yani caasimadda inuu nabad ku soo celiyo waxay ahayd dadka wax kala tabanayo oo guryaha kala haysta in yani judiciary system fiican la sameeyo waxay ahayd yani dadkii banaanka jiray inuu hub u abuuro inay soo noqdaan marka xasan lama oran karo completely yani wax la-aan buu ahaa lama oran karo hadda timeka ruuxiisaaba qofka wakti siin kara oo u ogolaan kara inuu feeran fee qabto laakiin xasan targetkii la reebay ma ma la kulmay maya targetkii la reebay ma kulmay laakiin ansi waxa dhacday magaaladii xamar yani inayba khatar u gashay inay dib u noqoto yani marka intaasoo huteelaa lagu laynaya dadkii intaasoo shacbiga lagu laynaya al-shabaabkii operation kasta ay ka fulinayaan oo yani monthly ah waxaad arkaysaa yani we regression baa dhacay yani gadaaldeena u guuriyey completely zero maahan an completely meeshii la rabay ma gaarin marka waxay ku xiran tahay xasan sheikh good governance aan ka rabnay ma keenin shariifku yani targetkii la rabay wuu gaaro al-shabaabka runtii aad buu culays badan u saaray culays badan buu ku ahaa wax badanna waa waa ka qabtay laakiin xasan sheikh nidaamkiisii ma najixin xaggii maamul wanaagga
si wacan cabdiwaaxid waxa weye waxaanu soo gaadhnay waxaan hadda taaganahay qoraalkaaga gebagabadiisii maxay kula tahay halka waxaan uga jeedaa hahamiyaad huraysaa gabagii dheera ee cali cilmi afira waana sax wadanka lagama aamusi karo hahamiyaad huraysaa de haddii wax qaldan yihin waa inaad wax ka tiraado xadiiska nebigana uu alayh salatu salaam uu kasoo arooray maxay kuula muuqataa hal darikaan rabaa inaan hoos uga dego qoraalkan dawlad noocee ah wadanka iminka doorasho dhici maysa waa muuqataa dawlad noocee hogaan noocee dalku u baahan yahay maadaama tiri xasan waa laga rajo qabay hogaan noocee isbedel noocee wadanku u baahan yahay hadda qofka characteristiska ama dabciga uu yeelanayo ama hogaankaasi muuqa uu yeelanayo seebay kula tahay looga guuri hore loogu socon karaa kollaba xoogaa rajaa waa sheeg
waxay ila tahay horta sifo qofeed wanaaga horta lama lama lama dhammaystiri karo oo qofka haddi meelna waa ku xumaanaya qof dhammaystiran si loo helaa waa adag tahay laakiin waxaa la rabaa horta nidaamkan governancega aniga qoraaladayda oo dhan maxaa mooyo waa hadaad aragtid waxay u badan yihin governancgaan ka hadlaa dowladnimada innaga ishugeenu qaliil ma aha laakiin waan ku marmarsoonaa fiir islaamku dhanka kale islaamku dowladnimada ka kharibantay terrorism iyo fanatism buu geliyaa laakiin ma aha grievances kale baa jira underlying grievances baa jira oo qofku markuu iskuul waayo nolol waayo hob waayo wixiina ay ka tageen yani individualis oo qofku tuuladiisa iska joogay kasoo baxo mega cities ay abuurmeen magaalooyin waaweyn baa abuurmay yani waxaa abuurmay infrastructure baa abuurmay dhaqaale ku taxalluqa qofkii marka waa inuu helaa meeluu bilan gareeyo marka dowladuhu markay inefficiency maxaa marka inefficiencyga keenayo waxa keenayo dowladnimadu horta waa scientific inay tahay waa inaan aaminaa ereygaan ah social science maxaa loo yidhi dowladnimadu hirsan bay u baahan tahay adiga haddaad wafti geliso dhaqaalaha dowladnimada dhaqaala isku haya faktarka dowladnimada isku haya waa dhaqaalaha haddaad wax bixin weydid oo mushaahar bixin weydid service bixin weydid You don't have a right inaad claim geliso dowlad baa. You don't have a right. weliba waxaa ka daran dadkan cashuur laga sii qaado oo waxoodii haddana marka anigu waxaan qabaa qofka aan u baahanahay inuu yahay qof horta fahamsan dowladnimadu waxa ay tahay number one marka qofkaas fahamsan oo falsafadda dowladnimada xiriirka dadka iyo dowladda u dhexeeya dowladda dhexdeeda xiriirka u dhexeeya dowladnimada dhexdeeda waxaa isku haya legitimacyga ku siinayo use of force inaad samayso meeshuu ka imaanayo marka qof baad dilaysaa qof baad xiraysaa meesha uu ka imaanayo isoorsigaasi waxa uu yahay horta qof fahamsan inuu helo taas marka la helo qofkuna honesty dadka wixiisu ay ka nabadgalaan waxbaad maamulaysaa qof waxaad noqonaysaa darkii fadhiya waxaan adiga ruuxaagu sustaining wax kaa dhigi kara wax ku ristaktegarayn karaa waa inay jiraan waa inaad moral combat leedahay waxaan sax ma aha waxaan anigu mushaar keliyaan ku leeyahay waxaan kafee baan ku leeyahay waxaan waxaan ku leeyahay sariir baan ku leeyahay aan ka seexdo marka qofku markuu ogaado moral combatskiisuna adag yahay oo temptationkaa nolosha qabaa ee ka ah barasharaa lagu saaraya mid qabiil baa lagu saaraya mid caruurtaada iyo naagtaada ku saaraya daad madaxweyne tahay marka temptation hantibaad maamulaysaa baawer kuusu imaanaya corruption buu imaanaya waa inaad heli kadhaa marka moral equilibrium oo runtii awooyaasheen lahayn abbayaasheen lahaayeen ayagoo intaas dhiban bay wax maamulaayeen haddana ay naga nabadgelin jireen hantida ummadda iyo iyo awoodda ummadda anigu waxaan ku soo karaa aabbahay osiindika ah oo baabuurka aan naloo ogolayn dowladda inaan fullo wallaahi yani way soo martay inuu yidhaaho no ka degaadayaan ma raacaysa dowladda iskale ma qaadi kada darowalka u dhaho marka haddaynu weyno marka moralkaas iyo equilibriumkaas haddaan weyno qofku marka waxay noqonaysaa tafaaruq bay wixii noqonaysaa secondly qof xiriirka caalamiga garan kara filsafadaha adduunku la isku hayo hadda ka horna waan idhi nimankan al-shabaaba oo diriraya falsafad bay ku dirirayaan waxyaabaha dagaalka adduunka ka socda bay ka mid yihiin dhinac ka mid yihiin haddaadan marka aaminsanayn waxa ay wadaan inay khaldan yihiin madaxweyne ma noqon kartid labana dirigi kartid horta waa inay waa inay kaa dhaadhacsan tahay nimankaanu waxa ay wataan shaar diineed ha wateene nimankaanu islaamkana hog bay u horseedayaan adduunkana hog bay u horseedayaan principle iyo filsafad ahaan waa inala aaminsan marka yacni hadde sifahaasaan rabnaa sifihii aadan caddaan rabnaa sifihii maxamed siyaad baan rabnaa qof leh baan rabnaa waxaan rabnaa sifto qofka soomaaliyeed madaxweynuhu intuu bari tago inuu inuu ku hoydo yacni qandala iyo eyl iyo laasku isku suban iyo meesha la yidhaha banderbeyla inuu inuu seexdo oo dadkiisa u arko inuu kismaayo u arko inuu xamar u arko inuu hargeyso u arko yani he is the father of the nation qofku hadduu darajadaas gaaro ma ahan qabiil ma ahan siyaasad ma masalo this is what we need xasanna mid looga fadhiyey taasay ahayd loo arkaayey nin aqoontaas yeeshay oo runtii capacitygaas leedaha loo arkaayay marka hadda waa filaynaa dadka dadkama dhammaanin in ilaahay qof fiican inoo keeno waa filaynaa waayo cabdiwahaab nuucda iyo miisaanka qoraalka dheer ee maqalka uu qoray daryaqaan cabdiwaxid cabdullaahi warsame waxa waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah corruptionka baahay ay hadda dawladda ama kala furashada shacabka soomaaliyeed iyo dawladda oo haba yaraata waxaynoo ka dhexeeya hadda meesha aynay ka muuqan si xoogeysashada maxaa la yidhahdaa kooxaha ku kacsan maxaa la yidhahdaa in soomaaliya dawladii maxaa la yidhahdaa ay kasii ay ka hana qaado ama kuwa banaanka ka yimaada ha noqdaan ama kuwa gudaha maaragtay xoogsida xoogda ergaxsho oo kale arrimaha marka la eego waxaan la yidhaahdo impunity-ga ama yacniga gaboodfallada yacniga dadku ay yacniga ay aan aan lagula xisaabtamin arrimahan aad arkaysid qaraxyada iyo dhaqaalihii dowlad doola lunsanayo systemka oon shaqaynayn judiciaryga oon dhisnayn dhibaatooyinka intaa leegoo dhan cabdiwaxid ma laga yaabaa inay xisaabto hadday dowladiba timaado lowlaa ayba timaado dowlad samana saxa corruptionkaas baahay ma kula tahay in xisaabtan ku dhiman yaho dad lagala xisaabtami karo misaas mid ka soconaysaa
maya maya maya maya maya hadda qaran ma noqonayno marka fiiri looga maxaad loo dhigtaa yani maxaa yani maxaa societygu society u tahay yani fiiri ilaahay muxuu u keenaa diimaha yani yani maxaa ilaahay aakhare noogu sheega u yidhaha aakharaa jidha cadaab iyo naar baa jidha waxa weye waa riwaan markay sharci buu keenay wuxuu sharci saa u dhaqmaa ilaahay yiri saas yeela saas yeela haddaa diidaana riwaadkaas iyo faashon sidaasaa kale sharciguna waa sidoo kale waxa waaye ha dheeraato ama ha dhowaato haddii ummadaanu ay iyadu awoodi weeye inay sharcigeeda fulishana hadda tii ilaahayna waa taallaa waxa weeye yani tii ilaahayna way taallaa laakiin anigu intaan ogahay dad soomaaliyeed oo badan oo wanaag runtii qabaa waa jiraan dad badan oo waxaan dhibaysaa waa jiraan waan hubaa in in in waxaan la iskala xisaabtami doono ama taariikhda hadda sho xisaabtanka taariikhda kamid qof taariikhda taariikhda ka xumaataa kamid ah in la in- in qofka ay noqoto marka way imaanaysaa islaamka dowladna ma noqonayno haddaan accountability jirin
dowladda ee soomaaliya laga soo bilaabo waana su-aasheeda ugu dambeysa ku weydiinayo labada kun iyo labiyo tobankii ilaa iyo maanta aynu taaganahay oo labada kun iyo lixiyo tobankii wax xaqiiqo ah dowlad soomaaliyeed ee haddaad halka u fiirso dowlad soomaaliyeed oo dadka soomaaliya ku dhaarto kama muuqato magaalada muqdisho waxaa jira in lagu ay jirtay macnaha shirkii ay waxaan u malaynaya heshiiskii in bagaasha inay ka mid aqal sare in la dhiso ayay ku jirtay aqalkaas sare arrintiisii waa laga hadlay meesha caalamku waxay soo jeediyeen inay muqdisho noqoto meel soomaali udhaxaysa noqoto federal district soomaali udhaxaysa laakiin dad badan oo reer muqdisho weliba dowladda xasan macnaa xasanba ku jira ayaa aaminsan inay noqoto muqdisho maamul goboleed marka eh, caqabadaha sugaya maxay yihiin tubida maxaa la yidhahdaa the, the, the head of state ama madaxweynaha dambe ama dowladda dambe soomaaliya usoo socota caqabadaha waxyaalaha la doonayo inay wax ka qabato maxaa ka mid ah
marka doodaas eh, yani dooda xamar waa taagan tahay waa sax weeye mana qaba anigu hadda sida eh, kuwa ku doodaya yani xamar ha noqoto saddex iyo toban dowlo ama afar iyo toban dowlo iyo kuwa odhanaya ma noqonayso horta yani aniga qof ahaan iyo muhiim ma qaba inay tahay waxaan qabaa aniga muhiim inay tahay eh, dhulka fiiri eh, new mexico hadda dalkan maraykanka waa gobolka ugu weyn baa la malayna hadduusa secondba california hadduusa ku xigin dadka ku nool waa laba milyan baa la yidhaha laakiin territoriga waa weynta Eh, new york oo iska hal magaalo ah waxaa dhici karta twenty yani ten million baa ku nool horta waxaa la rabaa inagu haddaan soomaali nahay yani miisaankeena miisaankeenu ma aqaan aniga meelaan ku fariisanay wax veega waxaan ayaan wax meel ka akriyey oo jeclaan lahaa inaad wakti u istisaan dad nimankii red indianiska ahaay oo dalkan maraykanka loogu yimi yaa waxaa la yidhi markay caddaanku yimaadeen presembio niman yaa ayaa yimid oo doon ah inay degaan ohio kale ama washington sealad ama minneapolis buu imaanaya magaalada dhul buu imaanaya badan valley yaa halkaan leeh buu leeyahay marka qof sheeganaya individual ma jiro halkaan anaa iskale yani meeshaan hadda buqcaddaa taagan tahay is my proper laakiin waxaa la leeyahay qabiilka jeroki Je- jeroki baa iskale marka nimankan structurekay ka yimaadeen ma lahayn sidaas yani property iyo ninkeeda waa la yaqaan dhulkan laba boqoloo mitir anaa iskale disida cabdi jaamac conflict weyn bay marka abuurtay inay fahmi waayaan dhulkan ohio oo intaas la-eg qabiilka jiro qabiilkiina waxaa laga yaabaa inuu laba kun oo qof bu usa ka badnay conflict bay abuurtay waa midii keentay in la xasuuqo horta nidaamkan ah marka innaga eh, saddex iyo toban degmo weeye iyo gobol bay tahay iyo factor kaba maba aanba halkaa in la geliyey war dadka populationka aan target garayno xamar intee qof ku nool xamar haddii dadka jooga yidhahdaan anaga hadda representative baan u baahana waa xaq bay u leeyihiin waa waa waa waa la oran karaan is very fair laakiin hadda ma waxaad ku qaadanaysaa territory baad ku qaadanaysaa ciid ah oo aad leedahay mise waxaad leedahay dadka degan dadka marka culayska in la saaro waayo haddii xamar laba milyan ay joogto ha la fiiriyo tirada qofka xildhibaanka ah oo soomaali guud ahaan intuu kasoo bixi karo qofka saaysafa marka kan raxaweynkaa waa isirro kan daaroodkaa waa isirro kan isaaqaa waa isirro kan hawiyaha waa isirro qofkii da- magaaladaas wax ka hela bacdina ay caasimadii tahay ha qaato laakiin fiisiskana ah ee gobol bay noqonaysaa iyo afar iyo toban degmay tahay iyo kanay tahay yacni kama dhaadhicin karti waa ku- waa conflict baad gelaysaa xaldoon ma tihi fiiri kan diidaayana xaldoon maahan maahan keliya kan diidaaya oranaya saddex iyo toban degmo kuma aqoonsanina xaldoon maahan kan oranaya saddex iyo toban maan rabaa isna xaldoon maaha maxaa yeele waa dood aan halkaas layskuguma imaan karo conflict resolution targetkeenu soo maaha representation in helo targetkaan raadinayna waa representation xamar in hesho let's focus marka populationka dadku inuu joogo lata haddaan garbahaarre aysa ku nooshahay yani laba boqol oo la- yani laba kun oo qof hadday ku nooshahay اسهل لك هذي قارته يعني هل هل دبتاك أما أي وجه marka waxaa la rabaa waxun standard inaan dhigano inaga laakiin qabiil standard ma noqon karo this is this is the whole point of my thesis standard qabiil ma noqon karo siri diintan diinta markii la keenayo qabiil siri standard qabiil lagama dhigin faktor isu kala la qaatay salaada bay tahay yani qof masaajid baa la qaatay salaada la bixiyey taasaa riwaayadka lagu bixiyay laakiin qabiilkaas ee laguma bixin innaga dowladnimadeennuna kumaana qaadi kadho faktorkan qabiilka ah عمر هوية دقن هوية أمريكا وحول لي متقانا أفريت وانتك ما لأنا يوردين حمسة موتك إزيد بعض يعني تلحق وانتك ما حالي أقولك بنت بين بين سكول شرائر بين بين سكول جيب بين بين بين سكول واحد هيك بين سكول المشي ميرا مركب واحد ما أنا تبوسات أنا نقطة مركب يقول ها هذا لا تندق مية لا تبوسات ولا قرتي لا تندق مية لا ma waxay imaanaysaa caabudu waxa laga yidhaha marka waxay leedahay mataqaanaa shan degmay leedahay hal degmo maaha yani zintis waxay furaysaa yani dowladda weyn oo kale furaysaa laakiin population saargejiray kamid aniga daas waxaan qabo haddii dowlad kale ay timaadana this is the way ay think in in loo average gareeya ay ku fiican tahay
aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dr cabdiwaxid sida aad noogu iftiimisay oo aad nooga haqabtirtay arrimaha ku wareegsan maxaa la yidhahdaa dowladnimada soomaaliya habka loo gu- meesha loo guurayo musuq maasuqa arrimaha beesha maxaa la yidhahdaa wadamada muslimiinta dhibaatooyinka aynu la wadaagno aad baan kugu mahadnaqayaa akhyaarta golahana waanu inta intaada bixinaan kaa galo gabaygi wax yar mau akrin ka dhaawadayaasha
waan waan waan waan waan idiin akrin karaa gabayga waxa weeye gabayga horta waa gabay ninka la yidhaahdo cali cilmi afyare baranaya cali cilmi afyare ayaa gabaygaas kale waxaana la yidhaahdaa waxaan filayaa soomaalia taytalkiisii ho ha maxaa ha miyaad huraysaa
ha miyaad huraysaa ereyga macnuhu siduu u xambaarsan yahay xagga suugaanta marka laga eego yacniga xadiis baa jira nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay haddii aad waxaad dibsanayso aragtid saddex arrimood baa kuu bannaan inaad gacantaada wax kaga qabatid haddaad awooddeeda haysid in aad maxaa la yidhaahdaa aad ka hadashid oo maxaa la yidhahdaa aad dee wixii adiga karaankaaga ah aad aad ka tidhaahdid ka kalena wuxuu ahaa inaad maxay ahayd haddii aad intaasoo
niyadda ka nac inaad ha uurka iyo niyadda aad ka nacdid marka gabaygan waa ninkii odayga ahaa allahu naxariistee cali cilmi afyare marka wuxuu yidhi haddii weerar kugu soo habsado hiirta waa beriga sange loo hanweyn yahay haddaad heense kula roorto xakamaa haddii lagu hantiyo jare la hiigeeyey heelada haddii lagu xeryada haddii lagu raro oo la habboonaysiiyo hirtigiiyo hirtiga iyo hargaamada
hirigtiiyo hargaamada hadduu sidii haada la waayo hahma waad huraysaa dugaad hilibka kaa hilibka kaa qaad
macnaa miyaad huraysaa soo oran maysid wey xagga niyadaada habaar kugu dha marka aad baan kugu mahad celinaynaa intaasaan kusoo xidhayaa waa mar labaad iyo golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed aad baan idinku mahadinayaa anigoo abwaan maxamuuda